أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل روح كلا سارو في من يجب عليه الصوم wuxuu u fasal yahay qofka soomka uu ku waajibayo iyo qofka soomka uusan ku waajibaynin iyo shuruudaha laga doonayo qofka soomka uu ku waajibayo shardu man shaksi shuruuddiisii shardigaas waa mufradu mudaafun ilaa macrifatin fayacum mufradka haddii macrifo loo adiifiyo wuxuu noqdaa macno caam ah ama macno jamc ah marka waxaa loola jeedaa bimacna shuruud hal shardi maaha shuruud badan shardu man ayiladi qofkii shuruuddiisii yajibu calayhi shaksiga sowmu ramadaana ramadaan soomkiisu qofka uu ku waajibayo shuruuddiisii alcaqlu caqliw waalbuluuqu qaangaarw qofka la leeyahay soomku wuu ku waajibaa waxaa shardiga inuu caqli leeyahay maxaa baxay qofku hadduu majnuun yahay oo iska waalan yahay waxba kuma waajibo wax soom ah waxaa kaloo shardiga qofku inuu qaangaar yahay qofku hadduusan qaangaarin wax sooma iyo wax salaada oo ku waajibahayaa ma jiraan falaa yajibu cala almajnuun walaa cala asabiy laa adaa'an walaa qadaa'an addana lagama rabo qadana lagama rabo waa lirafci alqalami canhuma maxaa yeele waxba looma qoro qalinkiiba waa laga dul qaaday oo wax loo qorayo ma jiraan qofku hadduu saqiir yahay ama uu yahay majnuun waalislaamu islaamnimadiina waa shardi qofka soomka uu ku waajibayo waxaa shardiga inuu muslim yahay falaa yajibu cala alkaafiri alasliy gaal asli ah waajibkuma ahan wujuuba muطaalabatin fi dunya ka salaa bimacnaa waajibkuma ahan waxaa loola jeedaa adduunyada inta uu joogo ma dhahayno kaalayo soom sida salaaddii oo kale salaadaba lama dhahayo kaalayo duko kaafirkii asliga ahaa leanna waxaa weeye towxiidkii oo ka weynaa oo xeradaba lagu soo geli lahaa xeradii islaamkaba kuma jiro laakiin sheekhu markuu ku leeyahay falaa yajibu cala alkaafiri alasliyi alasliyi la yidhi maxaa baxay waxaa baxay murtadkii ama hadduu kaafirku murtad yahay oo markii horeba iltisaam uu sameeyey markii hore muslimka ahaa wuxuu laasimsaday soomkii leanna wuxuu iltisaam ku sameeyey towxiidka qofku marba hadduu towxiidka uu qirsan yahay oo uu towxiidsado waxay ka dhigan tahay wax walboo xagga ilaahay iiga yimaada waan qaatay wujuubkoodii marka qofku hadduu muslim ahaa kabacdina uu ridoobo dee soomkii waa waajib waajibu ku yahay waajibuu ku yahay maxaa loola jeeda lacalla hadduu islaamnimada u soo laabto wixii soomahoo soo dhaafay oo dhan qadayaan qaday ayaan leenahay waalislaamu islaamnimadiina shardigu waalidaaqatu awooddiina shardigu qofku inuu soomka awoodi karana waa shardi hadduusan qofku soomka awoodi karin maalan waa waayeel qof waayeelahoo soomkii aan awoodi karin soomku waajibkuma aha ama qofkii waa qof mariid ah oo xanuunsanaya oo soomkii maba awoodaba ama qofkii waa qof musaafir ah oo soomkii awooduma lahan oo musaafir dee markaa waajiba kuma ahan wuxuu yidhi sheekhu wayu'maru waxaa la amraa bihi bisawmi soomkii assabiyu saqiirka waa la amraa lisabcin litamaami sabcin toddoba samo taam noqoshadeeda darteed saqiirkii soomka waa loo amri yacni amarkan wuxuu saaran yahay dadka waalidiinta ah waalidkii waxaa la doonaya saqiirkii inay amraan toddoba sano hadduu gaaro soomkii inuu soomo marka soomkaasi macnaheedu ma aha inuu saqiirka waajib ku yahay laakiin waa min baabi tarbiya min baabi tarbiya waariyaadati calaa nafsihi naftiisaa lagu sii laylina waa lagu sii tababari ayaa loola jeeda waa lagu sii tababariyo waa lagu sii laylinaa waajibkaas waxaa laga rabaa waalidka inuu amro waalidka inuu amro ayaa laga rabaa si markaa saqiirku ugu tababar qaato sidii salaada oo kale wa yudrabu waa la garaacaa saqiirkii calaa tarkihi tarki sawmin soomka ka tegiddiisii waa lagu garaacay licashrin litamaami cashrin toban sano taab noqoshadooda darteed soomkii inuu ka tegey saqiirkii waa lagu garaacay in adaaqahu hadduu saqiirkaa toban jirka ah soomkii hadduu awoodo waa sidii salaadaan kusoo marray oo kale saqiirkii toban sanuu jiraa awooduna u leeyahay inuu soomo ramadaankii hadduu ka tago oo maalin ama laba maalin uu ka tago waalidka waxaa laga doonaya inuu ku garaaco oo uu ku xanjafiyo maxaad soomka uga tagtaa waa sidii salaaddii oo kale watii salaadda baanu kusoo marnay toban sano carruurta waa lagu garaacay salaaddii haddii salaaddii ay ka tagaan soomkana sidaas oo kale waa min baabi tarbiya waariyaadati cala nafs si markaa carruurtaa loogu sii tarbiyeeyo oo loogu sii layliyo soomkii faslun haadaakani faasilu mid wax kala saaro fii maa yubiixu lfidra wixii afurka bannaynayay ayuu u fasal yahay halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa waxyaalaha ama masaa'ilka qofka u bannayn kara inuu iska afuro ramadaankii inuu iska afuro oo uusanba soomin waxyaalaha u bannayn kara wayajuusu waxaa bannaan alfitru afurkii ayaa bannaan ramadaankii inuu qofku iska daayo iska afuro way bannaan tahay bilmaradi bisabab ilmarad xanuun sababteed inuu u afuro waa u bannaan tahay aladii xanuunkaasoo yubiixu bannaynaya atayamuma booraysi bannaynaya xanuunku hadduu yahay xanuun uusan awood u lahayn inuu soomo ramadaankii sharcigu wuxuu u banneeyey qofkaasi inuu iska afuro waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waa ka ilaahay alladii xanuunkaasoo yubiixu bannaynayo atayamuma booraysiga u bannaynayo booraysi u bannaynaya maxaa loola jeeda waan ku soo qaadannay baabu tayamum waxaanu ku soo qaadannay xanuunka qofka booraysiga u bannaynayo waa xanuun uu ka baqayo hadduu la booraysto inuu xanuunku sii daahayo ama uu ka baqayo manfacata cudwin xibin manfacadeedii inay baaba-do marka soomkana kaasoo kalea loola jeedaaho qofku markuu xanuunsan yahay oo xanuun uu ka baqayo hadduu la soomo inuu xanuunku raysan waayo ama uu sii daaho xanuunku inuu kusii daaho ayuu ka baqi hadduu ku soomo way bannaantaha marka inuu iska afuro dibna uu ka soo qadeeyo wayajuusu lfidru afurkuu u bannaan yahay lilkhaa'ifi qofka ka baqaya min alhalaag naftiisii inay halaagsanto qofka ka baqayana waxaa u bannaan inuu iska afuro ramadaanka bisababi soom soomka sababtiisa inuu la halaagsamo hadduu soomo ayuu ka baqi calaa nafsihi naftiisuu halaag uga baqi ow cudwihi ama xibin xibnihiisa ka mida ow manfacati manfacati alcudw ama xibnihiisa xibin ka mida manfacadiisii inay baaba'do oo maalan indhihiioo kale inay araggiiba uu ka tago ama araggii uu ka nusqaamo hadduu soomo ayuu ka baqay marba qofkii hadduu halaag ka baqayo naftiisii inay dhimato ama xibin xibnihiisii ka mida manfacadiisii in la waayo uu ka baqayo isagana way bannaanta inuu iska afuro walihalabati aljuuci waliajli ghalabati aljuuci waalcadashi gaajada iyo haraadka ka haalib noqoshadooda darteedna qofkii way bannaan tahay inuu afuro gaajadiiya waxay gaartay xad uu uga baqay naftiisiiba inay khatar gasho soomaya ama haraadkii iyo oonkiiya waxay gaareen xad uu uga baqo ama naftiiba khatar gashaa waa iska afuri karaa marka walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi gacmihiinna halaag ha ku ridinina walaa taqtuluu anfusakum nafafyaalkiina ha dilidina wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diinta ilaahay culays ma yeelin qofku marka hadduu haraad iyo gaajada uu uga baqo inay dhimasho ama dhimasho ay u dhoweeyaan uu iska afuri karo walilmusaafiri musaafirkiina waa u bannaan yahay inuu iska afuro safaran safray safarkaasoo dawiilan dheer safarkaasoo mubaaxan la banneeyey ilaa indara'a safaru safarku inuu soo darriyey ma ahane bacda alfajri bacda duluuci alfajri fajarka dhalashadiisii ka bacdi inuu safarku yimid oo uu soo dariyey ma ahan waxaa kaloo sheekhu uu noo sheegay qofka musaafirka ah isagana inuu iska afuro sharcigu waa u baneeyey laakiin safarka waxaa shardi ah safaran dawiila inuu safarku yahay safar dheer shardi safarka dawiilkana waxaan kusoo xadeynay kitaabu salaa safar dawiil maxaa loola jeedaa waa marxalatayn meel yacni laba marxalo loo socon karo haddii yacni kilomitr lagu xadeeyana waa ilaa siddeetan ilaa sagaashan kilo siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr meesha uu u safrayo oo u socdo waa inuu xadkaa gaaro amaa wixii yacni ka yar siddeetan iyo shan kilomitr oo maalan siddeetan kilomitr meeshuu u socdo ama waa toddobaatan uma yacni uma afuri karo leannu safarkaasi waa safar qasiir safar gaaban waxaa kaloo shardi ah safarkaas oo mubaaxa safarku inuu mubaax yahay oo uu bannaan yahay waa shardi ama haddii safarkiisu safar xaaraam ah oo maalan wuxuu u socdaa qof inuu soo dilo ama wuxuu u socdaa oo u safray inuu isbaaro soo dhigto waxyaalaha hadduu u safrayo dee markaa ma bannaana inuu safarkaa uu ku dhex afuro leanna waxaa weeye waxaani waa rukso ruksadaasina waxaa xaq u leh qof mudiic ah oo ilaahay baari u ah qof mudiicah oo ilaahay baari u ah ayaa rukaska sharciga iska leh rukaska sharciga waxaa iska leh qof mudiic ah oo ilaahay adeecsano ilaa in dara'a safaru safarku inuu soo dariyey maahane bacda bacda alfajri bacda طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka bacdi inuu safarku yimid maahan masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye markii waagu kuu bariyey oo salaadii subax ay dhalatay ka bacdi ayaa safarkii yimid oo aada safartay waagu markuu baryey ka bacdi oo salaaddii subax ay dhalatay ka bacdi ayaad safarkii bilowday marka maxay noqonay de markaa ma banaana liajli safar uma afuri karti cillo kale hadday kugu timaado waa gooni oo xanuun iyo waxyaalo la mida inay kugu yimaadaan waa gooni laakiin safar dartiis uma afuri kartid leanna waxaa weeye safarkii qaybo ka mida daqiiqado ama saacado ka mida magaaladaad joogta muqiimaad ahayd marka maadaama qaybo saacadahii ka mida safarka aada magaaladii joogtay waxaa la qallibayaa oo xoogga la saarayo waa xadarkii marka maxaad la mid tahay qof xadarkii jooga ama muqiimaho magaaladiisii jooga ayaad la mid tahay wa sawmu soomka fi safari safarka dhexdiisa in lagu soomo ayaa afdalu fadli badan in lam yatadarar shaksigu hadduusan ku dhibtoonaynin bihi bisawmi soomkaas isagoo musaafira uu soomayo hadduusan ku dhibtoonaynin inuu soomaa wanaagsan oo fadli badan yani waxa weye qofku hadduu musaafir yahay sharcigu wuxuu u ogolaaday inuu iska afuro laakiin yaa khayr badan waxaa khayr badan inaadan afurin adigoo musaafira hadduusan safarka soomka aada ku dhex soomtay uusan dhibaato aadan uga baqin inuu naftaadii khatar geliyo xibnahaagii xibin ka mida manfacadoodii inuu baabi'iyo in naftaadiiba ay khatar gasho haddaadan soomkaa uga baqaynin sida fadli badan waa in safarka lagu dhex soomo amaa haddii dhibaato uu uga baqayo isagoo musaafira hadduu soomo naftiisa inay khatar gasho ama dhibaata ay soo gaarto ayuu ka baqay markaas waxaa u khayr badan inuu iska afuro inuu iska afuro ayaa u khayr badan wa idaa balaga sabiyu siqiirku hadduu qaan gaaro aw qadima almusaafiru ama musaafirkii uu soo galo oo magaaladiisii uu yimaado aw amase shufiya almariidu ama qofkii xanuunsanaa la caafimiyo oo caafimaad la siiyo walxaal ayaa cudurdaaradaasi ka zuuleen hum dadkaasoo dhan waa saqiirkii iyo mariidkii iyo musaafirkiiye saa'imuuna iyagoo sooman ayaa cudurdaarkii ka zuulay xaruma alfitru afurku xaaraan inay afuraan waa xaaraan maxaa masaa'ilkan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye saqiirkii markii hore soomku waajibkuma ahayn wuxuu islahaa saqiira tahaye naftaada iska layliyo isaga tababaro soomka waa soomay marka soomkii bilaabay lix saac oo maalinimo markay marayso abaqaan gaarin lix saac maalinimo markay marayso haddii la xisaabiyey qaangaarkiisii lix saac qaangaarkii u dhamaaday uu qaangaaro qofka noocaas oo kale ah oo maalinta qayb ka midana siqiir ahaa maalintii qayb ka midana qaangaaray oona sooman inuu afuraahi xaaraan wey waaba sooman tahay waana qaangaarna waa tahay qaangaarna waa tahay oo lix saacaad qaangaartay waadna sooman tahay sooma ahan inaad afurto xaaraan wey leannu saacaddan hadda la taagaya qaangaara tahay afurku xaaraan wey waxaa la mid ku yihi sheekhu musaafirku hadduu soo galo magaaladii magaaladiisii ayuu yimid oo musaafirkii uu soo galay musaafirku haddii magaaladii uu soo galay asagoo sooman yacni safarkii wuxuu islaa musaafir baad ahaatid laakiin iska soon magaaladii uu yimid marka isagoo sooman isagana inuu afuro waa xaaraan leannu xadar laguma afuri karo xadaruu joogaa magaaladiisii ayuu joogaa waxaa la mida qofkii xanuunsanaa waa xanuunsanayay waa iskalifay waa iska soomay waa iska soomay waa iskalifay lix saac markay maalintu marayso iskana sooman yahay iskalifayo waaba caafimaaday lix saac waa caafimaaday waa xaaraan inuu afuro isna leanna cudurdaarkii waa ka zuuray cudurdaarkii waa ka zuuray wa ilaa haddii kale haddaysan dadkaasu soomanayn sakiirkii ma soomana musaafirkii ma soomana mariidkii ma soomana mustaxiba waxaa dadkaa loo sunneeyaa alimsaaku afaysasho inay markaa afaystaana sunno ah oo maxaa loola jeedaa sakiirkii sakiir uu ahaaye ma soomine lix saaco maalinimo markii la marayo waaba qaangara lix saaco maalinimo saakan waa iska quraacday oo soomanaba lix saac maalinimo markii marayana waa qaangara qofkaa xukunkiisa muxuu noqonaa waxaa sunno ah inuu afaysto saacadaha yacni maalinta saacadaha ka dhiman iska afaysan sunno weeye weliba waajib kuma ah afaysigaas waxaa la mida qofkii musaafirka ah hadduu magaalada soo galo magaaladuu soo galay isagoon soomanayn uu magaaladii soo galay isagana maxaa loo sunneeyaa inuu iska afaysto kii mariidka ahaa oo xanuunsanayey lix saac uu caafimaaday lix saac uu caafimaaday isagoon soomanayn isagoon soomanayn lix saac uu caafimaaday isagana maxaa sunnaa inuu iska afaysto waajib kuma aha وكل mن شhخص kasta شhakصigaasoo أفdر afuray لcudri لأجلi cudrin cudurdaar dartiis u afuray أو غayrihi غayri الcudri ama cudurdaarka غayrkii u afuray waجaبa عalayhi شhakصigaa waxaa ku waajibaya alqضاء qaضى waajiب ku ah baعda تamakuni makansiga ka bacdi minhu min الqaضاء qaduhu markuu u suurto galo waajib inuu soo qadeeyo إlا الsabiya sakiirkii mahan والmajnuuna kii waalnaa maahan wاlkaafira alasliya gaalkii asalka ahaa maahan oo weligiiba islaamnimo aan soo marin wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala qofka hadduu cudurdaar dartiis u afuro ama cudurdaar la-aan yacni kas u afuray isagoo wax cudurdaar aan haysan waxaa qofkaa waajibku ah inuu soo qadeeyo maalintaa cudurdaarka uu afuray cudurdaar u afuray cudurdaarku afuray maxay tahy waa xanuunsanaa musaafiru ahaa cudurdaar sharci ah oo sharcigu u baneeyey ayuu afuray maxaa laga rabaa hadhow markuu caafimaado markuu safarkii ka soo galo inay soo qadeeyaan hadduu cudurdaar la-aan u afurana waa la mid isagana qadaa laga rabaa ama cudurdaar u afur ama cudurdaar la-aan u afur mar walbaba qaduhu waa waajib bacda tamakun markuu makansado kabacdi markuu makansado maxaa loola jeedaa yacni markii qaduhu u suurto galo waktiga ugu horeeya oo qaduhu u suurto galo inuu soo qadeeyo waajib bacda tamakun la yidhi maxaa baxay waxaa baxay fursad uu ku qadeeyo maba heline isagoon fursaddii helin ayuu dhintay tusaale ahaan qofkii wuu xanuunsanaa bishii ramadaan oo dhan wuu xanuunsanaa xanuunkii isagoo haya uu ku dhintay qadla lagama rabo yani tamakun mama hayo maba makansanba qofkan fursad uu ku qaday maba soo marinba cudurkiiyuu ku dhintay ama musaafirkii waa iska afuray ramadaankii uu iska afurayo safarkii dhexdiisuu ku dhintay jaanis uma helin uu soo qaday waxba lagama rabo sal bacda tamakun shardi ila asabiya wاlmajnuuna wاlkaafir alasliy sakiirkii laakiin qada lagama rabo sakiirkii hadduu qaangaaro qada lag leanna waxba waajiba kuma ahayn majnuunkii wuu soo miiraaday wuu caafimaaday qada lagama rabo intuu waalna waxba kuma waajibo marfuuculqalam uu ahaa kaafirka asligaana waa la mid gaalkii asliga ahaa oo lixdan sano toddobaatan sano gaalnimo isaga gaaray toddobaatan sano kabacdiuu soo islaamay ma dhahayno soo qade intaasoo sano wixii yacni ramadaankii kaa soo tegey soo qaday ma dhahayno leannu haddii sidaa la dhihi lahaa waxaa dhici lahayd gaaladu inayba ka cararaan islaamnimada marka islaamka waaba loo fududeeyey waxaa la leeyahay wixii salaadaha oo idin soo dhaafay wixii soomah oo idin soo dhaafay ma soo qadaynaysid qada ma laha alkaafir alasliya la yidhi maxaa baxay almurtad fayajibu calayhi alqada murtadka isaga waan soo marnayo qaduhu waajib wayustaxab waxaa la sunneeyaa muwaalaat lqada qadaha xidhiirintiisii ayaa la sunneeyaa walmubaarada walmubaadaratu udegdegiddiina waa la sunneeyaa bihi bilqada qadaha si degdeg ah in loo qadeeyo ayaa sunno ah sida sunnada waxaa weeye qofku haddii yacni qadihii soomkiiba hadduu ka tegey inuu si degdega usoo qadeeyo sunno wey waxaa kaloo sunnaa maalmaha lagu leeyahay inuu xidhiiriyo maalmaha lagu leeyahy shan maalmoodaa lagu lahaa shantii maalmood inuu isdaba dhigo oo uu xidhiiriyana sunno wey laakiin goorma marka la leeyahay waa sunno yacni in la dedejiyo qadaha in la dedejiyo waa sunno marka la leeyahay waa haddii soomku uu kaaga tegey bikayri cudur soomku hadduu kaaga tegey licudrin waxaan leeyahay licudrin soomku hadduu cudurdaar dartii kaaga tegay maalan waad xanuunsanayd ramadaankiina waa iska xanuunsanayd markii ramadaanku dhammaaday kabacdi ilaaha ku caafiyey markaas way markay sunnata sunno wey markaas inaad si degdeg ah u soo qadayso laakiin haddii kas ka war kas haddaa isaga afarto wax cudurdaara aadan lahayn ramadaankii oo dhan adigoo xoog loo caafimaad qabo oo cudurdaar aan lahayn ayuu ramadaankii ku dhaafay marka ma waxaa la leeyahay waa sunna miyaa la leeyahay in la dedejiyo maye waa waajib marka waajibay kuu tahay si deg deg ah inaa usoo qaday sunno ma ah mubaadaradu markaa waajib wayustaxabu waxaa la sunneeyaa muwaalaat alqadaa qadaha xiriirintiisii iyo walmubaadaratu degdegid bihi bilqadaa qadaha in la dedejiyo ayaa la sunneeya watajibu isagaaba sheekhu kuu soo wadee masaladii haddaanu sheegayna wuxuu yidhi watajibu almubaadaratu in qadaha loo degdego iyo in la xidhiiriyaba waa waajib in afdara shaksigu hadduu markii hore u afuray bikayri cudri cudurdaar la-aan hadduu markii hore u afuray inuu si degdega usoo qadeeyo waa waajib inuu xidhiiriyana waajib wayajibu waxaa waajibaya alimsaaku afaysashadu waa waajib fii ramadaana ramadaan dhexdiisa in la afaysto waajibu yuu ku waajibi imsaagu calaa taariki niyati qofkii niyada ka tegey inuu afaysto waajib walmutacadii bifidrihi afurkiisii qofkii ku tacadiyana imsaagu inuu afaysto waa waajib uu ku yahay wa fii yowmi shaki yowmu shaki dhexdiisana imsaagu waa waajib in tabayana hadduu caddaaday kownuhu kownu daaka alyowmi yoomkaa ahaanshadiisa oo min ramadaana ramadaan inuu ka mid yahay haddii uu caddaaday waa waajib marka in la afaysto wayajibu qadaa'uhu qadaa'u daalika alyowm yoomkaa qadihiisuna waa waajib cala alfawri si degdeg ah in loo soo qadeeyana waajib masaa'ilkan sheekhu wuxuu ka hadli imsaak dad uu ku waajibayo imsaak imsaaka macnaheeda waxaa weeye mana soomana oo soom uma jiro haddana inay wax cunaan oy wax cabbaan oo waxyaalihii lagu afurayey oo dhan ay sameeyaan waa ka xaaraan mana soomana soon uma jiro soomna uma jiro haddana inay wax cabbaan oy wax cunaan oo muftiraad oo dhan ay sameeyaanna waa ka xaaraan dadkaas maxay yihiin marka calaa taariki niya qofkii niyada ka tegay walow sahwan halmaanba ha uga tago xalay ma niyeysan ramadaankii xalay maba niyeysan wuxuu is arkay lix saaco maalinimo markaasuu soo xasuustuu yidhi niyadii waan halmaamay dee qofkaas maxaa ku waajibaya niyadii waan halmaamay marba hadduu leeyahay isagaa tacadiyey maalintaasoo dhan inuu wax cuno oo wax cabo oo mufdiraad uu sameeyo xaaraan imsaagaa ku waajibaya inuu afaysto waxaa la mida almutacadi bifidri qofkii afurkiisii ku tacadiyey afurkiisa u cadiyey kasuu isaga afuray wax cudurdaar la-aan de kas hadduu isaga afuray isagana imsaagaa ku waajiba inuu afaysto lixurmati اlwaqt wa tashbiihan bisaa'imiin haddana waxaa lagu shabihi dadka saa'imiinta ah ayay isku shabahayaan wa fii yowmi shaki yowmu shakiga dhexdiisana imsaagu waa waajib in tabayana hadduu caddaaday kownuhu kownu daaka alyowm yoomka ahaanshadiisoo min ramadaan inuu ka mid yahay haddayba caddaatay yowmu shaki maxaa loola jeeda yowmu shaki ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa maalintii ramada maalintii shacbaan shacbaan maalintii ugu dambeysay oo lagu muransanaa oo dadka qaarna ay leeyihiin maanta waa ramadaan qaarna ay leeyihiin maye waa soddon buuxadii shacbaan shacbaan maalintii ugu dambeysay bishii shacbaan maalintii ugu dambeysay dadka qaarna ay leeyihiin war shacbaankii hal maalinaa nooga dhiman oo maanta soddon buuxo wey soddonkiiyaan buuxinayna qaarna ay leeyihiin sagaal iyo labaatan uu ku dhammaado maanta waa ramadaan maalinta saas loogu shakisan yahoo aysan wax kala caddayn ayaa qofkii magaaladii markuu soo marmaray waxaa u caddaatay maanta inay ramadaan tahay ebel waa shakisnaa markuu magaalada soo marmaray xuja haabita ayaa waxaa lagu soo oogay maanta inay ramadaan tahay qofka maxaa ku waajibaya imsaak imsaagaa ku waajibaya inuu wax cuno wax cabo waa ka xaaraamo wayajibu waxaa kaloo waajibaya qadaa'uhu qadaa'u daaka alyowmi cala alfawri maalintaas oo ay u caddaatay inuu ramadaan yahana isaguna uu tacadiyu iska baari waayey si degdega maalintaa inuu soo qadeeyana waajibu faslun hadalkani faasil madax kala saara wey fii sunani soom wuxuu u fasal yahay soomka sunnooyinkiisa waxyaalaha soomka lagu sunneeyo yustaxabu waxaa la sunneeyaa tacjiilu اlfidri afurka dedejintiisii ayaa la sunneeyaa cinda tayaquni اlguruubi qoraxda dhicitaankeeda dhicitaankaa hubsashadeeda agteeda ayaa la sunneeyaa in afurka la dedejiyo qofku hadduu hubsaday gabbalkii inuu dhacay waxaa sunnaa markaa afurka inuu dedejiyo intuusan maqhribka tukanba horaba ha ka afuro walow biyo hal mar uu biyo kabadaba allah ka dhigo hal mar uu biyo kabada allah ka dhigee saddex boo timiraba allah ka dhigee waxaa sunnaa inuu afurka dedejiyo marba hadduu xaqiiqsado qofku gabalku inuu dhacayo waa limaa saxa waxaa saxiix noqday annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaana laa yusallii rasuulku maqhribka ma tukan jirin idaa kaana saa'iman hadduu sooman yahay xataa yu'taa ilaa looga keeno birudabin wa maa'in faya'kul timir rudaba ilaa loo keeno markuu timirkaa rudabkaa iyo biyaha uu ku afuro kabacdiuu tukan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam marka tacjiilkaasi waa sunno in sidaa loo dedejiyo wa an yakuuna inuu ahaado afurku ayaa la sunneeyaa bialaai tamaraatin saddex timir saddex timir qofku intuusan maqhribka tukan saddex timir inuu ku afuro afka uu ku dhifto ayaa la sunnayn yacni waa iqtidaa'an birasuuli illah nabigaa lagu dayanaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fain cajaza hadduu ka caajiso saddex timir fabitamratin falyufdir ha ku afuro bitamratin hal timir oo kale ah hadduu saddex xabo xataa ka gaari waayo ama uu awoodi waayo saddexdii xabo hal xaboo timir ah ayaa sunnaa inuu ku afuro fain cajaza haddii timir oo dhanba uu ka caajiso timirtii waa waayey oo ma haysto falmaa'u biyihii ayaa afdalu fadli badan inuu ku afuro sambuus iyo bur iyo waxaa ka fiican biyaha ka fadli badan leanna waxaa laga hadlaya waxaa weeye nabigu muxuu ugu hormarin jiray sala allahu calayhi wasalam koow markuu nabigu afurayo muxuu ku afuri jiray waxaa laga hadlaya taas wey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nooca rudabka la yidhaah ayuu hormarin jiray waa timirta nooc ka midaba waa timirtu intaysan bislaanin haddii rudabkaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu waayana timiruu ku afuri jiray timirta haddii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu waayana biyuu ku afuri jiray nebigu sala allahu calayh wasalam marka in qofku yacni sambuus ama bur iyo marka horeba uu ku dhufto afka uu ku dhufto waa laga fiican yahay sida sunnada ah ee jidkii iyo manhajkii nebiga sala allahu calayh wasalam waa timirta wa an yaquula inuu yidhaaho ayaa la sunneeyaa cindahu ay bacda alfidri cindada waxaa loola jeedaa bimacna albacdi wa an yaquula inuu yidhaaho cindahu ay bacda alfidri afurka ka bacdi inuu yidhaaho allahuma laka sumt وعلى رزقك أفضرت اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى دعادي النبي كد عيسى جري صلى الله وسلم وبارك عليه مركو أفرك بعد وحليه اللهم إلهي لك لأجلك أديك درتا أيان صمت أصومي وعلى رزقك أرزاق الدين أفضرت وأنكو أفري اللهم إلهي ذهب الظمأ أنك إله واتقي وابتلت العروق xididadiina ilaahu waa qoyeen wa habata alajru in shaa allahu tacaala ajirkiina ilaahu waa noo sugnaaday in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono waa lilitibaac fiihima nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabigaa sidaa ku ducaysan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh markuu afuro allaahuma laka sumtu wa calaa risqika afdartu allaahuma dahaba adama wabtallat alcuruuq wa habata alajru in shaa allahu tacaala wa tafdiiru saa'imiina dadka sooman afurintoodii ayaa la sunneeya sida sunnada waxaa weeye qofku hadduu heli karo dadka sooman ee fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka ahlu khayrka ah inuu afuriyo ayaa sunno ah leanna waxaa soo arooray nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inuu yidhi man fadara saa'iman falahu midlu ajrihi walaa yanqusu min ajri saa'imi shay-un man fadara saa'iman qof sooman qofkii afuriya falahu mil midlu ajrihi ajirkiisoo kale uu leeyahy walaa yanqusu min ajri saa'imi shay-un qofkii soomanaa ajirkiisana waxba kama nusqaami maayo wax ka nusqaamaya male waa ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala wa an yaakula inuu cuno ayaa la sunneeyaa macahum maca saa'imiin weliba dadka uu afurinayo inuu isaga naftiisa xeerada gacanta uu wax ka gashado ninkii guriga iska lahaa oo dadka afurinayey inuu xeerada isaguba gacanta wax ka geliyu la afuro oo uusan dhihin nin bal si khaasa waxyaalaha yaryarha oo macaanha la igu keeno lama ogola taasoo kale yacni waxaa weeye an ya'kula macahum liannahu alyaq bitawaaducu sida tawaaduca saasaa u fiican inuu qofku isliido wa ablaqu fii jabri اlqalbi qofkaa martigaahe guriga kuugu yimidna qalbigiisa in la kabo saasaa ugu xeel dheeraasho badan oo ugu fiican wasuxuuru suxuurtiina waa la sunneeyaa wa taakhiiruhu taakhiiru suxuur suxuurka dibdhigiddiisiina waa la sunneeyaa in dib loo dhigo maa muddadii dib loo dhigo lam yaqac shaksigu uusan ku dhacaynin fii shakin shaki dhexdiis hadduusan ku dhacaynin shaksigu waxaa kaloo masaa'ilka la sunneeya ka mida suxuurka qofku hadduusan xataa cunto u baahnayn maalan xilligii waxaa la gaaray sagaal saac toban saac ayaa la gaaray cuntaba uma baahnid waad iska dheragsanta waa sunnaday ka mid tahay ajiraa lagu raadiyaa suxuurta sunnadu nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wabaraka caleyh haddii waayo cuntaba uma baahniye ma isku dilisee la yeeli hadii la yidhaha la suxuurta waxba isku dili maysida galaas biyaa oo caadiya haddaad cabtid waa kuu suxuur macnaheedu maaha xeero dhan inaad maaragtay ebir ka dhigto suxuurta loolama jeedo suxur walow hal maroo kababa kabo biyo biyo caadiya xataa kabo waa suxur biyo caadiyaad kabanaysa waa suxur diintay ka mid tahay waa yani ajiraa lagu raadiy suxuurta wa taakhiiruhu yaa la sunnay taakhiiru suxuur suxuurta isa weliba waxaa fadli badan in dib loo dhigo maa muddadii lam yaqac shaksigu fii shakin hadduusan shaki ku dhacin lama rabo in dib loo dhigo oo qofku uu gaarsiiyo heer uu ku shakiyo war fajarkii ma dhashay mise ma dhalan heerkaa in la gaarsiiyana lama ogolo waalikhtisaalu waxaa kaloo la sunneeyaa alikhtisaalu qubaysasho ayaa la sunneeyaa in la qubaysto in kaana calayhi shaksiga guslun qubays waajib ah hadduu qofka dushiisa ahaa qabla subxi qabla duluuci subxi salaada subaxa dhalashadeeda ka hor in la qubaystaa fiican janaabo waajiba haddii lagu lahaa qubays waajibaa lagu lahaa macnaha ulajeedada waxaa weeye qofkan janaaba saaran waana soon oo berri inuu soomuu rabaa ramadaankii u xalaad janaabootay xala haddaad janaabootay sida fadliga badan ee sunnada ah salaada subax intaan la gaarin ka qubayso janaabadii sida fiican wey maxaa kaloo sharcigu kuu ogolaya oo bannaan markii salaadii dhalatay kabacdi janaabadii xalay aad gashood ka qubaysan karto way kuu bannaantay iyada laakiin sida fiican waxaa weeye fajarka ka hor inaad qubaysatid wayata-akadu lahu shaksiga waxaa aada ugu adag oo yacni aada waajib ugu ah waajib mu-akadow oo la adkeeyey waxa ah tarkulkadibi beenta ka tegiddiisii ayaa aada u adag oo waajib mu-akada laga dhigay aada loo sii adkeeyey waalkiibati xanta ka tegiddeedii ayaa adag oo aada loo adkeeyey xanta in laga tago xilliga ramadaanka markii la joogo mar walbaba xanta iyo beenta iyo isku diraalaha iyo macaasida iyo dunuubta oo dhanba ay walba xaaraam ah fii kulli laxda ilbiriqsi kasta iyo bil kasta iyo maalin walba iyo habeen walba waa xaaraan xanta iyo beenta iyo dembigo dhan laakiin ujeedada sheekhu wayata-akadu muxuu kugu ishaari xaaraantii waa sii adag tahay ramadaan haddii la joogo qof sooman oo ramadaan jooga oo haddana dadkii xamanaya oo been sheegaya oo dunuubtii samaynaya soomkiisii kama faa'iidayo ilaa gaajo iyo haraad maahan nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نبي صلى الله عليه وسلم وحيره qofku hadduusan hadalka beenta iyo dembiga iska ilaalin oo uusan ka tegin ilaahay wax dana kama laha yacni gaajadiisa iyo haraadkiisa ma danaynayo ilaahay subxaana wa tacaala wayusanu lahu shaksiga waxaa loo sunneeyaa tarku shahawaati waxyaalaha shahawaadkaa ka tegidooda wixii naftu jeceshahay oo dhan ka fogow wixii shahawaadka mubaaxa ah ashahawaat almubaaxa loola jeeda shahawaadka naftu jeceshahay oo mubaaxa ah xataa iska ilaali wixii bannaan oo naftu jeceshahay allatii laa tubdilu sooma shahawaadkaasoo aan soomka burinayn wax shahawaadka soomka aan burinayn oo mina taladudi in lagu macaansado ah bimasmuucin waxyaalo la maqlayo la dhegaysanayo in lagu macaansado wa mubsarin waxyaalo la arkayo lagu macaansanayo waa tiifiga iyo waxyaalahaas wey mubsarka waxa waxa la arkayo indhaha ku macaansanayaan waa tiifiga waxyaalaha ka baxa oo kale iyo waxaas inaad maanta o dhan soomkaagii o dhan iyo ajirkaagii iyo saacadahaagii qaaliga ahaa inaad isaga baabi'iso dhegaysi iyo maaragtay arkidka tiifiga iyo waxaasoo dhan waxaa weeye waa caqlig yari iyo dembigaagiiood yacni sii kororsanayso soomkaagiood la dagaalamayso ajirkii soomka ayaad la dagaalamay fa in shaatamahu haddii shaksigii saa'imka ahayo soomanaa axadun axad hadduu caayo tadakara wuxuu xasuusanaa annahu isagu saa'imun inuu soomanya qofaa ku aflagaadeeyey si uu jariimo iyo dembiya macsiyo kuu geliyo wuxuu doonahay inuu isaguna siduu soomkiisii ajirkiisii isaga baabi'iyey inuu soomkaagana dhaawac gaarsiiyo waxaad xasuusanaya inaad soomanta markaas waxaad leedahay innii saa'im anigu waa soomanahayo dee soomkaygii ayaan waardiyeysan haddaad adigu soomkaagii dayacday kaydaan ilaa shan ayaad leedahay wa tarku lxijaamati toobinta ka tegiddeedii ayaa la sunneeyaa qofku hadduu sooman yahay inuusan istoobin ayaa sunno ah oo dhiig uusan iska keenin hadduu istoobo soomkiisii waa jira hadduu istoobo ama dhiig uu iska keeno ama uu isarsaro ama isagoo xanuunsanaya dhiig uu iska qaado isagoo sooman waxaasoo dhan soomkii dhibaato gaarsiin maayaanu soomkii waa saxiix laakiin waxaa laga hadlayo sida sunnada inuu iska daayo dhiig qaadid iyo toobid iyo waxaasoo dhan uu ka daayo waalmadqi wa tarku lmadqi calalinta ka tegiddeedii ayaa la sunneeya wadawqi tacaami cuntada dhadhaminteedii in laga tago ayaa la sunneeya yacni inuusan waxba calalin haba tuf hadduu doono wax haddaad inta calaliso aada iska tufto soomkii kaama burayo laakiin haddana waaba sunno iskaba dhaafba calalin oo dhan calalin oo dhanba inaad ka tagtaa la dooni waxba aadan calalin ilaa qofkii yacni hooyadii daruuriga ay u ahayd inay cuntadii ay dhadhamiso waa daruuri markaas oo kale hooyadii carruurteedii sakiirada ahaa oon soomanayn ayay raashin u karinaysay quraacdii ama qadadii ayay u karinay qof kaloo dhadhamisana ma hayso oo gurigii ma joogto markaa hooyadii karaahiye ma ahan inay cuntadii dhadhamiso kabacdina iska tufto iyadoon la qaynin iyadoon la qaynin ilaa waxaa keenaysa daruuri daruurta loo islaaxinayo loo hagaajinayo cuntadii wadawqi dacaami cuntada dhadhaminteediiba laga tago sunnagu walqublatu dhunkooshadii haweenka xaaskaagii inaad dhunkooto dhunkootadaa in laga tago ayaa sunna ah inuusan waxba dhunkoon waxba inuusan dhunkoon ayaa sunna ah fi lfami wakayrihi waalmucaanaqati qoorta in laysdhaafto iyo walamsi in laystaataabto iyo iyo wanaxwi dalik in lam yaksha hadduusan ka baqaynin alinzaal inuu mani dejiyo mani ka timaado hadduusan ka baqaynin hadduu ka baqayana mani inay ka timaado hadduu ka baqdo xaaraanba marka qubladii xaaraan wa taxrumu waa xaaraan qubladu in xaaskii la dhudhunkoodo in khashiya fiiha bisababihaa bisababi alqubla dhunkooshada sababteeda hadduu uga baqayo alinzaala mani dejin hadduu uga baqayo waa xaaskii hadduu dhunkoodo wuxuu ka baqi inay maridu ka timaado ayuu ka baqi de markaas waaba xaaraam inuu taataabto oo xaaskii uu dhunkoodo xaaraam wayukrahu waxaa la nacaa asiwaaku cadaygii bacda zawaali qoraxda zuulideedii ka bacdi in la cadaysado karaahiyo wey waxyaalaha sharcigu uu diiday oo karaahiyada waxaa ka mid a qofku markiiba bacda zawaal haddii la gaaro waa markii duhurkii duhurkiiba haddii la gaaro ka bacdi inuu cadaysado karaahiyo duhurkii ka bacdi in la cadaysado karaahiyo lianna waxa weye cadaygaasi wuxuu baabi'inaa khuluufkii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay inuu miskiga ilaahay agtiisa uga caraf badan yahay miskiga ilahay agtiisa inuu uga caraf badan yahay khuluufka khuluufka waxa weeye waa afka waxa saaran oo duhurka ka bacdi afka soo fuulaya ee xayaabada afka qof ka saaran xayaabadaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay ilaahay agtiisa miskiga inay uga udug badan tahay uga caraf badan tahay cadaygu marka wuxuu baabi'inayaa miskiga miskigaas oo yacni ilaahay agtiisa uga caraf badan miskiga ayuu cadaygu baabi'in wa qiyaasan calaa dami shahiid midda kale waxaa looga qiyaas qaadan qofka shahiidka dhiiggiisa qofku hadduu shahiid yahay oo dagaalkii gaalada uu ku geeriyooday dhiigga lagama mayro isagoon la dhaqin oo la mayrin ayaa la aasay sababta marka dhiiggan loo mayri waayey maxay tahy oo la dhihi waayo shahiidka ha la mayro sababtaan loo mayrayn waxaa weeye waa ahar ama astaan ka dhalatay cibaado wasakba ha noqdo dhiiggu dhiiggii wasak ha noqdo laakiin haddana waa wasak ka dhalatay wax ilaahay uu jecel yahay oo jihaadkii ah idan marka shahiidkii lama mayrayo lama dhaqayo sidiisaa lagu duubi waxaa la mid ah afkan xayaabada saaran markii dhinac laga fiiriyo wasak bay tahay laakiin haddana waa wasak ka dhalatay maxay cibaado ka dhalatay cibaado ka dhalatay ويustaxab waxaa la suneeyaa fii ramadaana ramadaan dhexdiisa atawsicatu waasicin cala alciyaali ciyaalka in loo waasiciyo cuntada iyo farxadda iyo in loo waasiciyo ayaa la suneeya bisha ramadaan haddii la joogo caruurta in laga farxiyo ayaa sunno ah waxyaalo macmacaanay jecel yihiin waxyaalo ay danaynayaan in loo soo iibiyo ayaa sunno ah wاlixsaanu ixsaan ayaa sunno ah ramadaanka ila alarxaami qaraabooyinka iyo waljiiraani deriska in aada ixsaan loogu sameeyo wakti walba ayaa ixsaanku mar walbaba uu sunno yahay laakiin ramadaankii haddana wuu sii ajir badan yahay loola jeeda ramadaankiina wuu sii ajir badan yahay deriska iyo qaraabada iyo laga farxiyo iyo ciyaalka iyo bisha ramadaanka wa igtaaru sadaqati sadaqada badinteedii ayaa ramadaankii la sunneeya sadaqada in aad loo badiyo wakti walbaba waa sunno laakiin haddana ramadaankiina way sii ajir badantah wa tilaawati qur-aan akhrintii in la badiyo bisha ramadaan ayaa la sii sunneeyaa qur-aanka in la aqriyo saacad walba iyo ilbiriqsi walba waa sunno laakiin laa siyamaa fii ramadaan ramadaan haddii la gaarana kumaba sii jiro leanna waxaa weeye ajirkiisu waa mudaacaf maca daalika imaamu shaafici raximah اllahu tacaala kaana yakhtimu fii ramadaana khatmatayn imaamu shaafici bisha ramadaan haddii la gaaro maalin walba laba gooruu qur-aanka khatimi jiro u dhamayn jira ramadaanka mooye bilaha kalena hal mar uu dhamayn jiray sheekha wardigiisu saasuu ahaa fii kulli yowm fii kulli yowm hal mar uu dhamayn jiray bilaha kale ramadaan markii la gaarana kaana yakhtim khatmatayn laba goor uu khatimi jiray qur-aanka kariimka ah marka waxaa la doonaya qofka saa'imkaa marba haddii bishaa barakaysan la gaaro inuu aada u badiyo hadduusan imaamu shaafici wirdigiisii oo kale hadduusan samayneyn wax uun ha ku daro intuu akhrin jiro wax uun ha ku daro walmudaarasati isla daraasaynta qur-aanka in la badiyo ayaa la sunnay qur-aanka in laisla daraaseeyo bisha ramadaan isla daraasaynta maxaa loola jeedaa waa an yaqra'a calaa gayrihi wa yaqra'a gayruhu calayhi waa in layska dhagaystaa loola jeeda adigu aayaddan aad ku dul akrin ama dhowr aayadood aad ku dul akrin isaguna wuu kugu dul akrina yacni waa nooc shabiih oo shabahaya waxa anagu aan u naqaano subca mudaarasada saas taasuu shabiih subca oo kale qofkan aayaddaad ka dhegaysan kalkiisa isaguna aayaddu markay kugu timaado ayuu asna kaa dhegaysana waa nooc ka mida nooc ka mida mudaarasada waxaa kaloo keenaya qofkan inaad tiraahid mudaarasada anwaacdeeda ka mida qofkan inaad tiraahid hal maqrab bal iga dhegayso anna maqran kaa dhegaysan jus iga dhegayso anna jusaan kaa dhegaysan oo sidaa lagu khatimo ramadaankii o dhan sidaa lagu khatimo walictikaafu wayustaxabu waxaa la suneeyaa alictikaafu nagaashiyaha masaajidda in lagu ictikaafo oo lagu nagaado ayaa la sunnay laa siyamaa masalba ma lahan alcashri tobankii masalba ma lahoo maba kusii jirto tobankaasoo alawaakhiri ee ramadaanka ugu dambeeyey wuxuu ku leeya sheekha masaajidda in ictikaafkeeda la badiyo bisha ramadaan ayaa sunno ah masalba ma lahan tobanka ugu dambeeya ramadaanka leannu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aaduu u badin jiray tobanka ugu dambeeya ee ramadaanka mar walbaba waa joogtayn jiray nebigu salى اllahu عalيه wasalam inuu ictikaaf ictikaafuu samayn jiray wa fiiha fi اlcashri اlawaakhir tobanka ugu dambeeya ramadaan waxaa ku sugan leylaة اlqadri habeenka la yidhaaho habeenka leylaة اlqadri leylaة اlqadri khayru min alfi shahri waa halkii habeenuu ilaahay uu ku tilmaamay kun bilood inuu ka khayr badan yahay waa siddeetan iyo dhowr sano siddeetan iyo dhowr sano halkaa habeenoo ka khayr badan tobankan dambey ku jirtaa marka tobankaa dambe in juhdi iyo mujaahado qofka uu sameeyo wayaquulu wuxuu leeyahay shaksigu fiiha leylatulqadriga habeenkaa leylatulqadri haddii ilaahay waafajiyo wuxuu leeyahay allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii allaahuma ilaahayow inaka adigu cafuwun alla cafis badana tahay oo addoommadaada iska cafiya tuxibu ilaahu waxaad jeceshahay alcafwa cafinta ilaahu waad jeceshahay facfu cannii ilaahu iska kay cafi saasuu ku ducaysa yacni leylatulqadri marba haddii ilaahay waafajiyo tobanka dambeba waxaa sunnaa in layska badiyo rubamaa waxaa laga yaaba in adcaa waafaqdo ducadaa la badiyo tobanka dambeba tobanka dambeba allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani wayaktumu wuu qariyaa shaksigu haa leylatulqadriga habeenkaa leylatulqadriga idaa ra'aahaw hadduu arko dadka uma sheeg sheegayo leanna waxaa weeye cibaadadii in lagu faano ama riya iyo istustus meesha uu ka soo galo ayaa laga baqaya haddii marka ilaahay uu ku waafajiyo oo xalay leylatulqadri aada aragtay war maxaad ogtihiin subaxii hadheen markaa soo toosta maxaad ogtihiin waxaan arkay xalay xalay waxaan arkay maxaad ogtihiin leylatulqadrigii ayaa xalay arkaa faafin waa khusuusiye ilaahay subxaanahu watacaala nicmo gaar ah oo ilaahay uu kugu fadilay qari qari wey si riyaa iyo tasamuc uusan kaa soo gelin weye istusus iyo wixii lamid wa yuxyiihaa leylatulqadriga shaksigu wuu nooleeyaa habeenka leylatulqadriga wuu ku noolayno cibaado iyo tahajud ayuu ku noolay wayuxyii wuu nooleeyaa yowmahaa leylatulqadriga maalintiisana wuu nooleeyaa ka leylatihaa sida habeenkeedoo kale uu noolaynayo kale wayaxrumu waxaa xaaraama alwisaalu xiriirin fi sowmi soomka in la xiriiriyo xaaraam soomka in la xiriiriyo waa xaaraam xiriirinta maxaa loola jeeda xiriirinta waxaa weeye maalan laba maalmood uu soomkii xiriiriyey tusaale ahaan afurna uma dhexeeyo mana afurin labada maalmood dhexdooda maanta waa sooman yahay tusaale ahaan caawa ma afurayo mana suxuuranayo maalintii kalu haddana kusii deri maalin kalu haddana kusii deri xaaraam taas xaaraam maxaa yeelay wasaalka xadiiskii saxiixeynka ayaa nabigu ku nahiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo xadiiskii saxiixeynku ku diiday nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi midda kale wasaalka soomka in la xiriiriyo iyadoon la afurin oo wax afuraya wax suxuura aadan samaynaynin taasi waa nooc ka mida naftii in la dhibo naftii in la dhibo oo darar la gaarsiiyo haddana wasaalku wuxuu ka mid ahaa khusuusiyaadka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha nabiga lagu khaas yeelo wasaalku ka mid ahaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi isagu wasaaluu samayn jiray soomka waa xiriirin jiray waxaa dhici kartay inuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maanta uu sooman yahay uusan afurin uusan suxuuran berri uu soomo saa dambe uu soomo tan ku xigta uu soomo intaana uusan nabigu sala allahu calayh wasalam waxna cunaynin waxna cabbaynin saxaabada nabigu sala allahu alay wasalam markay nabigu ku yidhaaheen rasuulka ilaahay innaka tuwaasil wasaalka waad noo diiday adiguna waad xidhiidhisaa soomka nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi lastu ka hay-atikum innamaa yudcimunii rabbii wayasqiinii anigu adinkoo kale ma ihi rabbigayaa iquudiya rabbigay ayaa i quudinaya marka nabigu sala allahu alayh wasalam meesha laga quudinayo ilaaha garanay inaad marka nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh aad tiraahd meeshan waa uga dayan ma looga dayanayo masalada khusuusiyaadka nabiga ka midta sala allahu wasalam wabaaraka calayh wallahu subxana wa tacala